hada mabxahu waxaaskiisii ayuu halkan kan yahay bal markaan eegno adiladii waaweyned dee qur'aankii baan soo aragnay xadiidkii bal iyo dee dalaalaadkii alfaadiya walow dee gaar ahaan aanu qur'aankii inoogu soo khaas yeelin ijmaaciina waan kaba soo baxnay bal markaa adiladaas ay isku waafaqsanaayeen kii ugu dambeeyey ayaa halkan noogaba bilaabmaya umuuro dee adiladaa iskuba khilaafsan yihiin daliil ahaan inay tahay sida qowlka saxaabiga iyo istisxaabka ama iyo umuuro kale oo adigu aanu halkan inoo soo dhigan baa jira kitaabka oo mukhtasara daraaddeed wixii intan ka dambeeya qiyaas kaba dambeeya dee waa tacaarudki iyo tarjiixiya markii dambe umuurihii taqliidki iyo wixii kuba tacalluqsanaa ijtihaad un baaba inoo dambeeya biidn illahi tacaala qiyaaskii ayuu mawduuciisi ama mabxadkiisii kan yahay tacriifu tacriifka qiyaaska alqiyaasu fi lugati qiyaasku xagga luqada altaqdiiru qadaritaan wax la qadaro iyo wataswiyatu simid wax wax kale lala simo ama simid wax dee la simo oo sida laba shay baaba laga dhiga la simayaa midkood baa kii kale laleeyahy waa nadiirkii taas baa xagga luqada laydhaa wa taquulu waxaad odhanaysaa qisu sawba bidiraaci qisu waan qiyaasay ama aan qadaray asawba maradii bidiraaci diraaci baan ku qiyaasay de wax alla wixii ama diraac ha noqoto ama mitir ha noqoto ama moore wixii maro lagu qiyaasi jiray markaa la doonayo qidcaba in la goosto ama laba iibiyo taas bay noqonay haddaba sawbkii waxaan ku qiyaasay diraacaygii ayaan kuba qiyaaso dee intaasoo dhudhunba weeye goormaataa odhanaysaa idaa qadartahu bihi markaad qadarto oo qadartahu ayaa sawba bihi bidiraaci aad ku qadarto ead ku qiyaasayso ead ku qadarayso taas baa laydha kolle dee luqa ahaana ma laha inagoo lafdiga carabiga iskaba isticmaalayno waan nidhaahnaaba mar hore sida aan isku soo baraarujinayna idaadu meelahan oo kale tafsiir ahaan baa loola yimaadaa waxaan jumladan ka dambaysaa waxay fasiraysaa tii ka horreysay hore saan usoo sheegnay dee inoogu soo noqnoqoto kutubtana idaa meesheeda waxaa geli karta iyaduna tafsiirahaan loola yimaadaa ay aydaa tafsiiriyada en xarfunidaa ahayn iyo idaadan waxba adigu dee waa taa tafsiir ahaan loola yimaado intuba dee qaaliban jumlooyinka sidanun bay dhacaan bal markaa horaan soo sheegay haddaan caawana kuba celiyo si aan dee si kale loogu aqriin ayda waxaan soo nidhi dee imaka sidan oo kale markaa damiirka mutakalim horeeyo dee ficilka uu kuba jiray iyaduna dee jumladeedii ay tafsiirba u tahay jumladaa la horreysiiye damiirka mutakalimu kuba sugnaa damiirkii mutakalimun baa inoo soo noqonaya ficilka dambena oo halkan oo kale waxay ahaan lahayd qistu sababa bidiraaci ay qadartuhu bihi oo la damiyo sida taa horeba u damisan tahay idaadu way ka duwan tahay oo ficilkaa hore walow damiirku damiir mutakalim ahaa kan dambe wuxuu isu rogayaa damiir mukhaadab buu isu rogayaa oo qisu sawba bidiraaci baan ku qiyaasay goormaad hadalkaa odhanaysaa weya adigan mukhaadabkii hadalkaa goormaad cibaaradaa isticmaalaysaa idaa qadartahu bihi markaad kuba qadirto oo waxa weeyaan idaa kanayta biay ficlan tufasiruhu fadumata kadama muctarifi hadal malaa dee kollay beyt oo haddii aad ay hadal aad kuba fasiraysa sidaas oo kale damiiro da'daada dami mee ta'daada dami dee waxa weeyaan wain taku biidaa yowman tufasiruhu fafatxatu taai amrun hayru mukhtalafi oo cibaaro ibnu hishaamna ama abyaad laba bayd uu kusoo naqliya muqnigiisa iyo dee suyuudina alashbaah wanadaahirkiisan maaha kan qawaacidka ah ee kitaabkaloo alashbaah wanadaahir layidhaha isna aada u qayim uu leeyahay oo xagga naxwada ah oo isaguna habkatan qawaacidkan ay kutubta fiqigu u yimaadaan kutubta qawaacidku ayuu naxwadii ugu keenay o alashbaah wanadaahir taasoo kollay dabacaadkiisa malaa dabcada ugu roon mid walow mujaladaadku aanay waaweyneyn dee taxqiiq fiican leh oo faharis fiican leh oo sagaal mujalladoo kuweydiya lagu madbuceeyo ta tay uguba roontay ashbaah wanadaahirkiisa dee mid laba mujalad oo burbuuranna way jirtaan macnaa isna way soo qaadaan baan ujeedaayo bal muhimku kutub kala duwan baa markay xarakada ay soo xarakeeyaan halkan oo kale ay dhacdaa idaa qadartuu bihi taysirkii baaban xusuusnaya meelo markaa laakiin sida sawaabkii taa wey saasaa luqada la yidhaha wa fulanun hebella waa hadalkii luqada la odhanayay oo yuqaalu fi lugati fulanun yuqaasu bifulanin waa markaa taa hore taqdiir hadday ahayd waa taswiyadii hebel yuqaasu waxaa lala simayaa oo dee uu dhigmayaa nadiir u yahay bifulaanin hebel ay yusawa bihi waa lala simaa oo haddii la yidhaha fulaanun laa yuqaasu bifulaan macnaha waa fulaanun laa yusaawi fulaanan bay noqon fulaan hebel uma dhigmo oo dee nin u dhigmaya maaha dee xataa horena culimmadii hore kolkol dee waabay isticmaalaan ragga qaarkood oo wasan lahaa dee rag kale oo dee aada u qiimo badnaa la yaqaano iyagoo leh maala yuqaasu bifulan oo kale macnuhuna waxa weeye hebel buu nadiir u yahay oo u dhigmayaaba taasi waa xagga lugada wa fi listilaaxi xagga istilaaxa huwa qiyaasku ilxaaqu farcin farac haleeshiintii weeye biaslin asal la haleeshiiyo fii xukmin xukumna lagu haleeshiiyo oo xukum asalku lahaabaa faraciina la siinayaao markaa faracan asalkiibaa xukumka lagu haleeshiinaya lijaamicin jaamic wax kulminaya baynahumaa iyaga dhexdooda oo waa arrin ay wadaagsanayaan oo dee keenay ilxaaqanba keenay waa cilladii taasna taas daraaddeedna loo haleeshiiyo kaas baa qiyaas laydhaah waa umuuro insha allahu tacaala markuu arkaanta qiyaaskan dee imakaba caawa baan aragno inoo iman doono biidn illahi tacaala halkaas bay dee waxay kala yihiin faracan iyo asalkan iyo xukumkan iyo jaamican iyo shuruuddooda ay nooguba iman doontaa imaka waa tacriifkii guud uno markaa kuma sii joogsanayno mihaal buu dhigto wadalika ka ilxaaqi laruzi bariiskii oo la haleeshiiyeba weeye bilburi qamadiga la haleeshiiyo fii taxriimi ribaa ribada xaaraamnimadkeed dee inay riba gelayso oo haddii wax dee iyagoo isku mid ah oo beriis beriis laguma iibinayo ama beriis wax kaloo dee cilladii ribada wadaagsadeen oo madcuum oo kale lagu iibinayo dee haddii aan la ilaalin shuruuddii sharcigu uu dejiyey oo ahaa inay bal maalan markaa beriis beriis lagu iibinayo ay isleegyihiin markiina la kala qaato taa aan la ilaalin waa riba inay kaba imanayso ujeeddadu riba inay gelayso weeye oo riba ay kaba imanayso lijaamicin jaamic taasna loogu haleeshiiye waa jaamic daraaddi ama wax kulminaya labadoodan beriiskan iyo burkan ka dhexeeya weeye labadaba aan ka wada helayno ay wadaagsanayaan oo iyaga isu geynayo jaamicaasoo huwalkaylu inuu mid kastaa yahay wax makiilah oo dee qabantida markaa wax la kala iibinayo waqtiyadaa hore dee imika malaa wasan baa bedele waa la miisi jiray oo saac iyo mudki iyo wixii baa lagu miisi jiray faraq iyo wixii dee adigu wax lagu miisanayay kanna waa makiil kanna waa makiil oo kale taas laguma haleeshiiyo cinda alxanaabilati xanaabilada agteed waliqtiyaati walidikhaari quudashadan la quudanayo lana ay yihiinna dee wax khudar iyo waxaa dhaqsa u dhammaanaya aanay ahayna waa waxaan adag ee muddo jirayee la kaydsan karo cilladaa lagu haleeshiiyo cinda almaalikiyati maalikiyada agteed waducmi waa dacaamnimo iyo inuu madcuum yahay waxan wax la cuno cuntoa uu yahay cinda shaaficiyati balin saan soo sheegnay arkaanta qiyaasku way inoo dambaysaa shuruudu waxay leeyihinna waan arki doonaa markaa tacriifku markaasaa dhab ahaan aan si fiicnayd aan u arki doonaa sharaxiisii ee cibaaradan dee uu yidhi huwa alkaylu cinda alxanaabila waliqtiyaat waliqtiyaat walidikhaar haddaan markii horena si huwa alkaylu cinda alxanaabilati waliqtiyaatu waliddikhaaru cinda almaalikiyati waalducmu cinda ashaaficiya iyadu tani waxa weeyaan dee horta rasuulki ilaahay baa salawaat ullahi wasalaamu caleyh xadiidkiisii saxiixayn ee cubaat bnu saamit iyo dee axaadiisii kaleba inoogu caddeeyey waxyaalo waxaan aan cunno kaba mid ah oo iyada ay riba kaba timaado haddii marka iyaga laysku iibinayo ama dee taasoo kale aan la ilaalin dawaabidii iyo quyuuddii shareecadu ay u dejisay ee bal maalan ama laba shardi noqonaya sida tamaahul ama wixii inay isku mid yihiin iyo taqaabud ama noqonayo taqaabud meeshii lagu kala qaato waa riba inay kaba imanayso marka umuurahaasi dee bal maalan heeddii iyo qamadidii oo kale iyo dee timirtii oo kale iyo dee labada naqdiya midixii baa xadiidka inooguba yimi ribaa ka imanaysa uun mooyaane oo ribaa waxyaalaha ka timaada bal maalan haddaan qabadidii haadiya soo qaadano dee iibkoodan iyaga laysku iibinayo wixii isku midkaa qamadi qamadi lagu iibinaya in kastaba kala nooc haba ahaadeene waa in la isleekaysiiyo haddii la isdhaafsanayo lana kala qaato bal markaa taas oo kale riba ka imanaysee ribadan cilladu maxay tahay haddii aan cillada aynaan helinna farci ma helayno in aan haleeshiin lahaynee sida beriiskii iyo waxyaalihii kalean kusoo daraynay en xadiidka mansuuska ku ahayn ama arabiki iyo hadhuur iyo haddii lagu soo daro meeshii ma taalo inooma suurtogelayso cilladu halkana maanta mansuusa maaha shareecadii dee xadiidkii rasuulka aan kaba hayno ama shaarici aan kaba hayno cilladan dee loo diidaye ribo ayga imanaysaa waa cilladaa ma hayno taasi markaa maxay keentay culimmadu inay ijtihaadaan oy eegaan bal waxaan cillada ama ah ama wasfigan dee mundabidkee daahirkee arrinkan keenay sabab u ah iyadoo waxyaalo kaleba ay jiraan oo dee waxaani aanay kuba iman ti dee kol haddii arrintu aanay mansuusayn haddii cillada ay shareecadu ay caddayso dee layskuma khilaafeenba oo kale khamradii oo kale haddaan eegno dee in waxaan loo xarimay iskaarkan iyo caqli doorinta ay tahay waaba kan kullu muskirin khamrun iyo iskaar aan nusuus ku hayno culimmadu dee taa waxyaalo kale ulama kala kacayaan laakiin tan cilladii lamay cilladii markaa waxay noqotay in ijtihaad galo ijtihaadkiibaa dee imaam kastaaba wuxuu u arkaya malaa waxa imika arrinkan dee aad u daahirkaa wasfiga muuqda ee kuba sugan ee aan dabdin karnana si aan dee meelihii kalena aan markaa ugu dee uga heli karno inuu noqdo barhkood ay yidhaaheen waxani waa makiil waa kayl saa wa xanaabiladii nooga soo naqliyey qaarkood ijtihaadkooda muxuu noqday waxani waa qude marka qamadidii la eega hao marka hadiga la eega timirtii waa wax la quuto dadku ay cunaan welibana aan ahayn khudrad markaaba baaba'aysee muddo la haysan karo shaaficiyadii oo kale iyadoo aطcaamu biطcaam kolle xadiisan yimi taas waa in waxani cunto iyo waxyaalahan waxa ka wada dhexeeya waa cuntonimo marka mid kasta ti uu cillada uu ka dhigay ee wasfiga uu cillada kaba dhigay ayaa keenay dee qiyaaskiisa oo meesha haddaba hadalkan uu inoo soo dhaqinayaa arrintii baan ahayn waxnaskuba yimi arrintii baa ijtihaad noqotay dee ijtihaadna kolley dee markaa imaamba wasfi buu ka soo saaray qamadidii oo kale iyo heedii wasfi heedii iyo wasfi buu kaba soo saaray uu yidhaaho maya wasfigan weeye waxaan keenaya ribanimadu inay kaba timaado markaa tan umuurahan inoo sheegaya taa weeye arrinkuna waa ijtihaad markaa taasaa maxay keentay dee kii isagu yidhi waa makiil wax kasoo lamiiso marka waxay noqonaysaa haddii ciidan oo kale lamiisayo oo kale oo dee keelgalo innaga halka iyaga jawaaniya baa lagu iibiyahay oo kaleo nisa lagu iibiyahay halkadoo dad baa intay iska roga dhigtaan hadhow dadka kale ay shubtaan ayaa marka dambe dee ninkii doonaya kaariyoono iyo ninkii taasoo oo u miisaya haddii keel wixii uu galo oo kale dee idaahaan waxaas keel galo oo dhan ba ribadii baa ka imanaysa kuwii yidhi waa ikhtiyaad iyo wadikaarna wixii quud noqdo oo dhan oo xataa dee khudarta qaarkood sadeetinkii waxii la engejinaya markaa la engejiyo la engejiyo muddo la haysanayo oo kale agtoodii buu soo gelaya ku yidhi waa cunto dee waxay eegeen wixii dadka cunto u noqdo oo kale oo dhan bay markaa xukumkii haleeshiyeen waa wixii keenaya haleeshiintana bal arrinku arrinku intaa weeye wax kale maaho cilladan ahayn wax naskuba yimi waa cillo mustanbado ah tiibaa deeta ijtihaadka dee meelahan ula kala maray bal taasna ayn waa umuuro bal barhkoodna ay noo iman arkaantii ihbaat alqiyaasi calaa munkiriin tacriifkii baan ogaanay qiyaasku waa xujo xujajtaa sharciga kaba mid ah laakiin dee waa markaan weyno qur'aan aayad qur'aan oo xukumkii aan kaba qaadana xadiis aan weyno ijmaac aan u jirin ayaan qiyaaskii markaa ukacaynaa inta kuwaasi aan haysano horta xujo maaha laakiin markaa dee waqtigiisi gaadho xujo weeye imika halkana maxay tahay maxaa caddaynaya ee ah xujo inuu yahay waayo dad qiyaaska diidan baa jiro nimankan daahiriyada la yidhaah oo dhan ama daahiriyadu dee qiyaas jariyo ay leeyihiin qiyaasba maaha ay leeyihiin mooye qiyaasadii kale waa kuwa diidaya oo kolkol arrinkan ay inkireen ay diideenna waxyaalaho dee aad u qariib ah oo aad u shuduuda kolkol uu ku rido waa inkaarkan ay tan inkireen uu kolkol shuduud kuba rido oo yidhaaheen daahirkun baan raacayna haddaba bal maxaa xujo ah ee daliila ama ee caddaynaya qiyaasku inuu xujo sharciya yahay marka isagii dee uu marxaladii la xujaysanayay gaadho tii buu imika fiqradan inooguba imanayay wixii adilla halkaa kuba soo arooray atacabudu bilqiyaas qiyaas in lagu cibaadaysta ama dee dadkii ay ku noqdaan mukallafiin oo dadkii qiyaas wuxuu keenay ama xukum qiyaas lagaba qaatay dee iyaga uu noqdo kuwii ay lagu kallifayay inay kuba dhaqmaani jaa-izun caqlan horta caqli ahaan wax diidayaa ma jiro oo caqli ahaan jaa-is weeye waaqicun sharcan laakiin arrinka ina sii khusaynaya waa tan eh sharci ahaanna waa waxa dhacay de kol haddii wuquucii lahayana waxaani inuu jaa-is yahay waaba daliilka ugu weyn baabuu noqonayaa oo dee wuquuciisii lahay oo shareecadii ku soo noqnoqdoo lagaba helay waa jawaaskiisiibaa daliil bay taasi u tahay cinda aljumhuuri jumhuur lculamaa agtooda wa minhum waxaa ka mid ah ala'imatu alarbacatu afarta madhaboodee dee dadka intooda badanna ay atbaacdooda yihiin ee ilaa waqtigoodii ilaa maanta dee dadka muslimiinta ay uba badan yihiin imaamyadaasna qowlkooday taasi tahay raximahum ullah wastadalluu waxay daliishadeen liihbaatihi qiyaaska sugitaankiisa biadilatin kaiiratin adilo badan minha adilada waxaa kaba mid ah qowluhu tacaala faactabiruu ya uli labsaar bal dadka iyagu basarka iyo garashada lahow waxaa ku cibro qaata oo dadkii baa la amraya dee ilaahay tan inay cibro qaataan oo ujeeddadu waa wax ee ay arkayaan oo dee wixii la midka ahaa ee kaa shabahaya iyo taas inay uga qiyaas qaataan weeyaan oo dee ay arkaan waxan dee nadiirulxaqi xaqna weeye nadiirulbaatilna baatiluun wixii baatila wixii la midkaana waa baatiluun wixii xaq aha wixii la midkaana waa xaq bal markaa haddaba umuuraha ay arkayaan iyo taas dee inay wax ku gartaan oo wixii kale la midkaa ee la shabahayeyna ay kuba gartaan walictibaaru min alcubuur lafdiga alictibaarna wuxuu ka soo jeedaa cubuur oo ah gudbid iminka sida cabara dariiqa haddii la yidhaha shaarici ayuu ka tallaabay oo uu ka gudbay taas baabay tahay min alcubuur wa huwa cubuurku alintiqaalu guuritaan weeye min shayin shay laga guuro ilaa aakhara sida dariiq dhinacii oo laga tago dhinacii kale loo guuro oo kale dooxoo laga tallaabo oo kale iyo webi waalqiyaasu fii qiyaaskiina fiihi waxaa ku sugan qiyaaska intiqaalun guuritaan bilxukmi xukumkii ayaa la naqlinaya lala guurayaayo min alasli asalkii xukumkani lahaa ee dee xukumkan lahaa ila alfarci farci baana loo soo rarayaa oo bal maalan marka dee khamradii iyo xukumkeedii xaaraamnimo wax kasta oo aynu ka helno inay caqliga doorinayaan aan uga qiyaas qaadanno xukumkii asalkaasi lahaa baan soo guurinaynaayo faracan waxaan dee isna cilladii aan kaba helnay nasyaanu inooguba imanin baan u soo raraynaa fa yakuunu markaa muxuu noqon dee kol hadduu arrinkaa yahay ictibaarkiina sidaa macnihiisu yahay ma'muuran bihi ictibaarkaa noocaasa ee qiyaaskiina waa taase dee mid lays amrayo oo bacnaa adilada qiyaaska ayay taasi kaba mid tahay taswiibu nabiyi sala allahu calayh wasalam limucaadin waa rasuulkii ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh sawaabyeelkii uu sawaab ka dhigay wax toosan uu ka dhigay oo uu ku tiriyey ama uu dee limucaadin mucaad dee wixii uu yidhi waan samayn doonaa uu rasuulkii ilaahay uu isagii aanu ku inkirin ee uu tilmaamay ama sheegay inay taasi waxa toosan tahay ee sawaabka ah xiina qaala markuu mucaad yidhi innahu isagu yejtahidu waa ijtihaaday doonaa xaysu meeloo laa kitaaba qur'aan uu deliil iyo xukum ka qaataa aanu jirin walaa sunnata sunnana aanu jirin macnaa xadiid buu ishaarayaa imaka halkan mu'alifiintu way tilmaameenun waana xadiid macruufa oo maalan qiyaasiya marka laga hadlayana culimmadu ay soo qaataan oo xadiidka bal haddaan yar xaq dee si aan u yar suuraysano xadiidkii waa xadiid abu daa'uud iyo axmed iyo tirmidiya baa wariyey laakiin sanadkiisa markaan aakhirka gaadhno waxaa kuba sugnayd oo haddaan dabaqadii taabiciinta la eego can unaasin min ahli ximsa min asxaabi mucaadin dad reer ximso magaalada la odhanayo magaalo suuriya ku taalla oo asxaabtii mucaad ama xertiisii kaba mida ayaa maxay yidhaaheen oo taas bay yidhaaheen rasuulkii ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh mucaad bay kaba warinayaan rasuulkii ilaahay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh markii uu doonay inuu mucaad yaman uu diro dee waanan ognay yaman inuu u diro oo taas saxiixaba inooguba sugnayd ayaa wuxuu ku yidhi kayfa taqdii waa riwaayaadka midkood dee kayfa tasnacuna haddaa kutubta qaarkood ku aragtaan dhib ma lahan idaa carada laka qada'un seebaad wax ku xukumaysaa haddii dee wax u baahan qado iyo xukum uu kugu yimaado waad iga dheertee seed yeelaysaa markaasaa wuxuu yidhi saxaabigaasi aqdii bikitaab illaah kitaabka ilaahay ayaan ku noqon oon wax ku xukumi xadiidka sida kuba yimi wuxuu yidhi fain lam tajid fii kitaabillahi masaladaa ama xukumka aad eegayso kitaabka ilahay haddaad ka weydo maxaad yeelaysaa dee waa yamanna waa joog qaala wuxu uhi fabisunnati rasuulillahi sala allahu alay waslam markaasna dee wixii axaadiistii rasuulka uu ka ogaa ama sunnihiisii oo waxaan wax ku xukumi sunnihii rasuulka waa halkan maxalushaahidkuna markaasaa muxuu yidhi qaala xadiidka sidaa kuba yimi aan leeyahay fain lam tajid fii sunnati rasuulillahi walaa fii kitaab illahi haddii aanad helin masaladii ama xukumkii dee aad baahnayd iyo masaladii ka hor taallay kitaabkii ilaahay kamaad helin wax u daliilood xukumkii kaba qaato sunnii rasuulka kamaad helin markaasa sidaad yeelaysaa markaasaa wuxuu yidhi waa tan taswiibka uu sheegayay waa halkan halka u jeeda imaka ajtahidu ra'yii walaa aalu anugu ra'yigaygan markaa waan ijtihaadi oo waxaan eegi dee masaladan wixii kaleeba la midka ah ee qur'aanka ama xadiidaan kama helayay qiyaaskan adeegsan weeyaan oo ra'yigaygii baan ku ijtihaadiyo walaa alu mana gaboodfalayo ee dee intii karaankayga ahayd iyo wixii bal maalan markaa aqoon iyo fahmi gaadhsiiyo taa ijtihaadkeedii baan laba iman taas hadalkaasi u yidhi waa qiyaas soo maaha markaa taswiibkuna waa kanoo xadiidka waxaa kuba yimi inuu markaa rasuulku yidhi alxamdu lilahi aladii wafaqa rasuula rasuuli illaahi sala allahu caleyh wasalam lima yurdii rasuula allahi sala allahu caleyh wasalam ilaah baa mahad leh waafajiyey rasuulkii rasuulka ilaahay dee in mucaad rasuulkii uu diray buu ahaa rasuulka waa rasuulkii rasuulka ilaahay eh wax raalli gelinaya rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh bal markaa xadiidkii maxaa ku sugan qiyaas haddaba xadiidkan a'imadii soo saartay waata aan soo sheegnay dee a'imo kala duwan oo kuwo hore iyo kuwo dee bal waqtiyadeenna sooba dhowaadayna sida albani oo kale iyo way daciifiyeen waxay u daciifiyeenna xadiidka cibaaradan soo qaatay dee si aan u yar ogaadno sababtay u daciifiyeen ayaa waxaa kuma sugnaa can unaasin min ahli ximsa waa nin ayaa halkaas ayaa waa halkii taabiciintana dad reer ximso ka mida markaa dadkii dad la garanaya mahaeg waa dee jahaala meeshii jirta dadkii lama soo magacaabin taas bay u daciifiyeen laakiin rag baa xoogeeya aimada kaba mida raggaa khadiib oo kalea kaba midoo bal haddii sanad kale uu soo naqliya ay sugnaato oo iyadoo dee nin la yaqaana uu magacaabayo dhibba ma laha uu sugnaan lahaa ibnuqayim baa ka mid oo hadalka yar dheeriya halkan iclaamu lmuwaqiceen ama aclaamu lmuwaqiceen labada magacba dee waa suurtagal inu aclaam iyo iclaamba kollay kii la yidhaahabe de inaan hayn bal bidabdi kii uu tasmiyadiisu ahayd laakiin labaduba dee waa macno meesha leeg ayaa juska hore weeyaan buu yar dheereeyaa markuu soo qaado dee kolley masaa-ishii ijtihaadkiiyo umuurahaasuu kaba hadlayay kolley juskaa hore in guud ahaa malaa intiisa badanna waxaaba kuba sharxa dee waraaqdii uu qoray ama risaaladii kitaabkii cumar uu abu muusa alashcari ee ay ku tacalluqsaneen bal sida uu xu kala xukumayo sida dee dariiqa uu raacayo umuurahaas uu si fiican uba sharxa isagu ku dhaaraado ayaa wuxuu soo naqliyaa dee umuura horta waa xoogeeya waxyaalaha ku xoogeeya waxaa kaba mida dadkan waa asxaabtii mucaad asxaabtii mucaadna nin daciifa laguma ogeyno dad wada toosan oo hagaagsan bay ahaayeen oo kale bal taasuu kaba cabiraa haddii taa lasoo dhaafana xadiidkan in dadku waxay la kulmeen kaafa can kaafay aqbal kula kulmeenoo axaadiis dhowruu soo tiriya laa wasiyata liwaris iyo addiya cala alcaaqila iyo umuur ay kaba mid yihiin oo yidhaaho kuwaasba sanadkoodu ma xoog badna laakiin markay ummaddii ay kaafa can kaafa ay aqbal kula kulantay taas baa qabuulkaasa inagaga filan sanadkoodoo la eego oo kale oo dee waana kolley malaa masale kaloo imanaysa xadiidkii daciifka hadday ummaddu qabuul kula kulanto taasi sanadkii miyaan kaga maarmayna dee culimada qaar ay kuma tegeenba oo dee qowlkooda ay tahay waana sida uu yidhaha adigu waa dheereeyaay laakiin xadiidku waa kaas xadiid kaloo dee bal ibnu mascuudo dariiqanu raacitaankeeda ayaanu marfuuc ahaan oo san kuma yimo inoo suganna waa jiraa ahar mawquufaba alxaasil bal xadiidku sheegaya waa tanoo haddaan a'imadaa xoogeeye kala dunayd qowlkoodaba qaadano iyo taas aibanta isaguna waa hadalka waa yar dheereeyaa kollay ibnulqayimna taas isagoo xoogeynayee meeshii waxaa taalla qiyaaskii u yihi waan adeegsanaya ijtihaadkiina qiyaasku waa ijtihaadin waxaan qiyaasku waa ijtihaad ijtihaadkii dee marna ijtihaadkii baa kolkol isagoon qiyaas ahayn dhaca oo dee bal matalan naaska fahamkiisa iyo waxyaalo kolna san uba dhacayo dee tanba ilxaaqan iyo waxan waa ijtihaadun ruuxaan mujtahidayn waxyaalaha laba iman karo ee bal markaa waxay noqonaysaa taswiibkaas baa ah dee xujo inoo caddaynaysa qiyaaska xujonimadiisii arrin saddexaad qowluhu sala allahu calayh wasalam lilkhascamiyati xiina sa'alat haweenaydii reer bani khascam qowlkiisii uu ku yidhi markay weydiisay can ilxaji can ilwaalidayni labada waalid lagaba xajo kolley xadiidkeeda dee xadiidkani caadi saxiixayn sanaha inooguma yimaadee xadiidkeedii maalintii yowmu musdalifa rasuulka ilaahay kaba socday oo halkaasee cara uu kusii socday mina ay weydiisay aabbaheedoo weynaaday oo waqtigii xajka gaadhay laakiin aan raaxilo qabanayn ayaa su-aasheedu ahayd ee bal xajka ay weydiisay rasuulku muxuu ku yidhi ara'ayti bal waxaad iiga warantaa ee waa macnaha waad xaji waad ka xaji kartaa weeyaane low kaana calaa abiki aabbaha korkeeda hadduu ku aabbaha korkiisa hadduu ku sugan yahay daynun dayn faqadaytihi aad ka bixiso deynkaas oo deynkii aad ka bixiso waa deynteed ay ku leeyihin weeye akaana yanfacu taasi waxma u tari laydoo deynkii lagu lahaa ma ka bixin isagina halkaa wixii saarnaaye dee xaq ibnu aadam buu dee la dhintayba eh ama dee markaa waaba laba nooriye haddaad kaba bixiso taasi mid waxu tarto xaqii ibnu aadamkia lagu lahaa mid ka ridan ma noqon lahayd qaarad waxay tii nacam ha oo waxay garanayaan taas qaala wuxuu yihi markaa fadaynulahay deynka ilaahay xajkan ruuxa lagu leeya waa dayn ilaahay soomkii dee isaga ku waajibay aanu soomine bal markaas taasoo kale waa dayn ilaahay bal wixii dee waa deynkii ilaahay haddaba deynka ilaahay ayaa xaqu ku xaq leh oo kaga xaq leba ka dadka an yuqdaa in la bixiyo oo in la bixiyo kaasaa kaga xalqo macnaha markaa waa maxay dee kol haddii deyn kaleba haddaad ka bixiso uu ka bixi lahaa haddaad adigu ka xajtay isagiina waa ka dhacaya oo deynkaa lagu lahaayo ka ilahay baaba kaga xaqlo ee dee markaa in deynkaa ilaahay la bixiyo ayaaba dee kaba horeynaya kii kale marka wuxuu yihi markaa fa huwa rasuulka ilaahay hadalkiisani tanbiihun minhu waa baraarujin xaggiisa ka aatay salى اllahu عalيه wasalam calىa qiyaasi dayn اlkhalq oo macnaa deynkii ilaahay subxaanaه wa tacaala dadka uu kuba lahaa ee xaqa ilaahay ahaa ayaa maanta ah kii faraca ahaa oo laakiin kaba mudan kaa hore dee dadka ayaan markaa taas ay kaba qarsoonayd wuxuu uga qiyaas qaatay deenkii khalqiga oo kol haddii deenkii khalqigaba la bixinayo waalidkii laga bixinayo dee deenka ilaah inaan laga bixiyo weye marka waa qiyaas iyo baraarujin dee kan buu kan baa u nadira kan kanuu la mid yahay wey qiyaasuna saasun buu kuba yimaadaa qowluhu salى اllahu عalيyه wasalam xadiidkaasna xadiidu صaxiixayn kuba sugan bal lafdigiisaan eegayaa xataa khascamiyaan dhici karto inuu dee nadaraan kaba yeelano taas inay usluubkii xajkii dee jawaabtiisa ay jawaabteedu tan ahaydbe qowluhu salى اllahu عalيه wasalam licumar bal qowlkii rasuulka ilaahay oo cumar uu kuba yidhi xiina sa'alahu markuu weydiiyey can ilqiblati dhunkasho lisaa'imi dee waa ruuxii saa'imanaa hadduu haweenaydiisii dhunkado waana sooman yahay isagii waa dee shaki baa ka galoo soomkii ma ka burayaa buu yidhi rasuulku muxuu ugu jawaabay ara'ayta bal waxaad iiga warrantaa low tamadmadta haddaad luqluqatid soom makaala jabayaa wey oo macnaa adoo sooman haddaad biyo qaadatood intaad ku luqluqatid aad iska tuftid soomku miyuu kaa jabinayaa may buu yidhi taas oo kale dee halkanna maxay ti famah idan dee kol hadday taasba tahay tanna waa la mid une maxaa su-aashaba keenay oo macnaa dee dhunkashadaas kol haddaan wax meeshaa raacay ama ruux laga baqanayo isaariya inay kiciso ay ku dhehridaba jimaac ama ay kiciso oo ay markaa meni ka keento arrintu aanay ahayn qublada aan wax ka imanaya aanu jirin dee taasi soo ma jebinaysa weeyo luqluqashadii buu ugala mid dhigay markaa luqluqashadii bay la mid tahay weeye waa qiyaas markaa taasna qisatu rajuli ninka qisadiisiiba waa daliilkii shanaad alladii ninkaasoo waladad ay dhashay imra'atu haweenadiisu ghulaaman inan ay dhashay aswada madow qulaam halkan addoon maahay waa inan ay dhashay madow famathala lahu nabiyu sala allahu calay wasalam rasuulka ilaahay baa arrintaa si uu bal isagii u dejiyo shaki baa galay waxa weeyaan uu u mihaaliyey bilibili geel alxumri cascas allatii oo markaa dee midabkeeda guud marka la eegiyo geelu siduu u badan yahay casaan uu yahay laakiin allatii taasoo yakuunu ahaanayo alawraqu warqi waxaa la yidhahdaa dee midabkan sida qoolleyda oo kale ama xamaamka oo kale ama dambaska midabkiisa oo kale waa midabka dee caddaan dee madow ku yar jiro taas haddaba geela midab taas oo min awlaadiha awlaaddeeda kaba midab kuba sugan yahay bal waxaa la arkaa dee xadiidkii oo markaas siooda inoo soo dhigtaan baa cibaaradan kasii macnaan la ama xagga fahamka uga dhowaan lahay ee qisada haddaan idiin sheego waana xadiid kuba sugan bukhaari iyo muslim ay wariyaan xadiid abi hurayra nin baa rasuulka ilaahay u yimi salawaatu ullahi wasalaamu calayh markaasuu ku uhi rasuulka ilaahay ow haweenaydaydii inan madow bay dhashay naa ujeeddadu anugu dee ninkaa carbeeda cad baan ahay ilmo madow bay dhasho meeshii waa sarbeeb uu leeyahay ilmahan anugu maan dhalin taas uu leeyahay de arrintuna kole dee weli aanay tasriix ahaynoo weli ba arrinka ay tahay waa dee qadaf maha rasuulku qadafka muu soo qaadin macnuu waxa weeye shaki baa galay oo wuxuu leeyahay adigoo midabkan leh seba ilmo madow adigu aad u dhashay haweenaydu meel kale kala timi umuuraha caynkaasna wax ilmo loo anfiye ma aha waxyaalaha rasuulka ilaahay baa markaa isagii u caqli celiyey qiyaaskan uu sheegayna waa isticmaalo wuxuu ku yidhi ninkii waa nin reer miye geel ma leeday ha buu yidhi geelaaga midabkiisu waa sidee buu yidhi oo waa casaan buu yidhi macnaha innaga waxaa dhici karta in dee geelii ninkii xeradii geela uu lahaa midba midab ay tahay waxaa laga arkaa qaaliban iyaga dee midab caama oo geelii badankiisii ahaabaa jiray markaa geeliga midabkiisa guud waa casaan buu yidhi deetuu yidhi hal fiiha min awraq midee midabkaa leh ma ku jira haa buu ku yidhi waana geeliisii isagu dee meelunka awrun wada dhalay iyo hali ay wada dhaleen baasana deetuu yidhi annaa lahu dalik xagguu ugaba yimi midabkaasine geelaaga casaan buu ahay tuu yidhi lacalahu nazacahu cirq waxaa laga yaabaa dee in kan awrkan iyo hashan dhashay haddii aanay midabkanba lahayn mid hore awr hore oo kale ama hal hore oo kale adigu waa asal hore inuu kaasi jiito oo midabku xagga hore uga yimi deetuu yidhi kanna dee waxaa la arkaa inuu cirqi jiitay oo awowiyadii mid kamida ama ayooyooyinkii uu midabkaa lahaa ninkii sidiibuu kuma qanco ujeedad maan fikirtid waay marka arrinku maxay noqotay geeli waa ka tan kale rasuulka ilaahay qiyaas ahaan iyo wuxuu isagiiba dee ugu soo caqli celiyey ninkii shakisnaa ee boodsanaa ee dee markaa lahaa naagtii meel kale wax kalaba timi taas bay marka waa qiyaastanna bal kaas baa xadiidkan xadiidkan waa saxiixayn ayuu kuma sugan yahay wawalju listidlaali min alqisa xaggan qiyaas ahaan uga daliishanayna qisadani waxa weeye ana nabiya sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay qaasa walada hada arajuli ninkaa waladkiisii wuxuu uga qiyaas qaatay almukhaalifi lilownihi ninka oo aabbihii ah midabkiisii khilaafsanaa ilmahan u dhashay biwaladi libili waa geeliisan dee ama qaalin ama dee qaalin kaba mida ama dee nirig ama nirigba almukhaalifu uu khilaafsan yahay lownuhu midabka uu waladkaasi leeyahay dee lialwaaniha alwaantii geel uu lahaa taas uga qiyaas qaatay bal taasi waa inuu qiyaaska xujo yahayo dee waxa weeyaan khilaafka waa khilaafka daahiriyo un iyagana qiyaas la-aantaasi kolkol dee ishkaalaad bay kuba riday ama waxyaalo shuduud ah oo dee haddii ay dee qiyaaska noocan odhanayaan kollay umuuro aanay kuba dhaceen waayo aad bay ugu fiican yihiin xagga naska iyo ilaalinteed ee laakiin taas jumuudka xaggaasaa wuxuu keenay haddana ku riday rasuulka ilaahay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh wuxuu inaga nahiyey dee inaynu biyaha daa'imka ama biyo aan soconayn aan ku kaadino oo hadhow markaa ama lagu maydho lagu weysaysto taas buu naahiyey bal dee markaa waxay ahayd waa kaadi gaadho oo kale dee haddii markaa taasna waxay keenaysaa dee kaadidii lagu kaajaya toos lagu kaajayay iyo haddii intuu meel kale weel ku soo kaajo uu ruuxu ku shubo wax farqiga udhexeeya ma jiro laakiin iyaga jumuudkii nasbaa muxuu keenay waa kaadidaa loo dul tago une haddii meel kale kaadi oo taasoo lagu shubo oo kale naskima taabanayo oo nahyigii laguma dhicin oo kaalaho kale waxaasna waa jumuudkii lafsiga ah iyo qiyaas la-aantan dee tani bal waxaabaa la arkaa inay qiyaasba ay kaba heer sarrayseen marka kol haddii dee taa tahay imanka qiyaaski waa inoo xujo laakiin xujadaasi maxay tahay waa marka saas oo kale aayad qur'aana daliil qur'aana ma hayno daliil sunnaah ma hayno ijmac ma hayno wax daliilo kale aynu raacnaa ma jirto marka xukumkii masalada markaasaan dee qiyaaska imanayaa iyadoo nas jiro qiyaas ma imanayo laa qiyaasa maca nas bal waxa weeyaan naska qiyaaska nas khilaafa dee fasid lictibaar bay dhaha ama fasaad lictibaaro qawaadixdaabu kaba midiyo waa ictibaar ma yeelanayo kaasi oo ictibaar ma yeelanay ee waa marka la waayo daliil kale ayuu imanayaa isagii halkan arkaanu lqiyaasi wa tacriifu kuli ruknin arkaantii qiyaas lahaa iyo rukni kastoo arkaanta ka midaba tacriifkiisii dahaara lanaa waxaa inooga soo muuqday dee ruknigu kolley waa arkaantii oo waa waxaa shayga wujuudkiisa uu ku taagan yahay uu kuba xidhan yahay taasba weeye imankana wixii dee si uu qiyaasku hagaago in aynu u wada baahnayn taasba halkan waxaa looga jeedaa arkaantani ay tahy dahaara lanaa waxaa inooga soo muuqday inooga muuqday min tacriif alqiyaasi qiyaaska tacriifkiisa annahu laa budda fiihi inay mahuraan tahay ama laga maarmaan u tahay si qiyaaskii u hagaago min arbacati arkaanin afar rukni hiya afartaa rukni waxa weeye waa tii tacriifka inoogu soo wada marteen lahay way inoo imanaysaaye aslun asal maqiisun calayhi isaga dee ah mushabahu bihigii aan kaba cabirno waa kii wax lagu shabahayey amase isaga wax looga qiyaas qaadanayo wa huwa almaxallu maxalka weeye aladii maxalkaasoo sabata uu sugnaaday xukmu xukmkiisu sharci ahaan uu inoo sugnaaday aynu daliil u hayno xukumka uu leeyahay kaas baa la yidhaha bal maxal waa ka cabiray in kolley hadal baa mar dambe inoo soo yar noqon doona asalkee buu yahay ma xukumka ama maxalka ama dariirkaay laakiin waa ta u mashhuursane aan qabsanoo waa meeshan aynu xukumkiisa ognahay sida mithaalka uu inoo soo wado ee sharci ahaan aan u ognayn wa uxiqa bihi la haleeshiinayo hayruhu waxaan dee isagii wax ay ka dhaxeeyaan oo wax ka shabahaya laakiin aan dee isaga nas aynaan u hayn xukumkiisa caddaynaya aan kan haleeshiinayno wadalika kalkhamri khamradii weeye habata lahaa taxriimu xukumkii waa xaaraamnimo dee taxriimkana ilaahay baa yidhi fajtanibuuhu taasuu inoogu sugnaaday ka dheeraada markaa khamradii muxuu yahay waa asalkaa maqiisu calayga ama maxalkaa xukumkiisu sharcan uu inoo sugnaadeen daliil u hayno waulxiqa biha nadiid nabiidkii baa la haleeshiiyey adugu waa wax kasta oo caqli doorinayaba waa la haleeshiiyey nabiidku isagu dee kolley xaadiisa nooxa la arkaa dee ninkii waxoogaa kaba aqlisay inuu arko dee nabiidkoo dee kolkol ama rasuulka ilaahay loo samayn jiray ama la cabi jiro oo kale taasoo arkee laakiin nabiidka horta waxa weeyaan bal mithaal ahaan haddaan soo qaado waa timirtan oo kale imanka biyaa lasoo qaadaya waxoogaa timiraa lagu ridayaa ka soo qaadba intaa loo samaynayo biyihii baaba adagoo timirtan waxaa la sugaya inay ku milanto oo markay milanto dee casiir kale lama hayse waa casiirkeed casiirkan aynu isticmaalno oo kale casiir oo kale u noqonaysaa way macaanaanayaan biyihi muluxadii adagga ay lahaayeen biyuhuna way ka biinaysaa taas oo kale way isticmaali jireen timirtay way isticmaali jireen zabiibkana waa loo isticmaali jiray nabiid baa la odhanayay oo dee ama aan idhaahnaba de ina waxaan timiraa lagu tuuray min anabdi haddaan eegno likowniha yumbadu fiiha tamru bal adigu taasay nabiidku tahay laakiin maxaa jirtay maalinta hore marka waxaa loo dhigo ee inay dee muddaa loo baahan yahay si ay timirta ugu milanto inay markiiba lama cabayo oo isma bedelin laakiin marka la radiyo ee timirtii lagu radiyo ay ku milanto wixii way dhex gashay iyadii way macaanaanaysaa horta marka maalinta hore iyo maalinta labaad oo kale macaankaa mooye dhib kale muu lahayn laakiin marka maalinta saddexaad la gaadho oo kale ama wixii ka dambeeya waxaan way khamiiri jireen khamiirka ay khamiireen ayay xoorin jireenoo caqligay beddelayeen oo khamray noqonayeen dee iyada un maaha ee waa tan xataa waktigoodii carab dee malaha xabashidii waa tan ay isticmaalaan be carab dee yaman oo kale durada arabikada iyo waxaasay kaba samaysan jireen oo dee ay markaas oo kale masri ay kaba cabiri jireen malabka naftiisa ayay intay biyo kuwa daraan la khamiiriyo badxi bay odhan jireen reer yamaneedoo markuu muddo joogo waa khamiiri jiray oo caqliguu doorin jiray oo kale timirtiiyo zabiibkiina waa lagaba samaysan jiray haddaba ka aan axaadiista ku aragnay rasuulka ilaah in loo samayn jiray waa maalintaa hore iyo maalinta labaad iyo intaa biyo macaanun ay yihiin ayaa rasuulku uu cabi jiray laakiin marka uu maalinta saddexaad gaadho xataa haddaanu khamiirin rasuulku uu daadin jiray salawaat ullahi wasalaamu caleyh maalinta saddexaad ba marka la gaadho hadda haddaana waxba kusooba caadi yahay ee laakiin dee waxaasi markuu muddo joogo waa khamiirayay weelalka qaarkoodna way soo dedejin jireenoo maala weelalkan dee ama jalxadaha oo kale iyo ama weelkan qoriga oo kale iyo hawo soo gelaysaaba aanay jirin ee waxyaalo waxay soo dejin jireen dee waxaan bay way horey usoo dedejin jireen askaarkiisa haddaba nabiidkaas oo kale marka uu gaadho dee nabiidkan xalaash waa gaare kabel maalan uu xataa dee caqliga doorinaya haddii aan naskuba imanoo khamrada aan idhaahno say dee culimmada qaar yidhaahaan waa wixii casiirka cinabka un ayaa khamro luqadii carbeed la yidhaah dee nebiidkana casiir cinab maaha waa wax kalaba eh kol hadduu ciladii leeyahay iskaarkaydee tan laynoogu diiday kana waa la mid walow dee iyada nusuus gaara aan uba helayno oo rasuulka ilaahay kullu muskirin khamr uu kaba cabiray muskir kasta wax kastoo caqli doorinaya waa waxa weeye waa khamro bal markaa maxay tahay asalkii muxuu noqday khamradii ama faracin nebiidku waa faraca inoo dambeeya faracun mulxaqun bilasli waa farac la haleeshiinaya asalkii oo waa kan aynu eg kaa hore xukumkiisa waan haynaa naskii baabaan ku haynaa waa kan labaadee inagu soo baxay in xukum u doondoonayno dee maantana malaa wax caqli dooriyaa way badel way badan yihiinba oo dee waxaa laga yaabaaba cadarrada naftooda qaar inay dooriyaan oo dee cadarrada qaarkood dee kan furcado oo kale iyo waayo dee waxaan maadadan wax sakhraamisa kaxuulkan ama alkoolkan oo kale dee barhkood buu aad u caali yahay nisbadoodu caalit ay keenayaan dee isbirtadan iyo waxyaalahaasna dee waa waxooda caqli dooriya oo ti la cabi jira meelaha dooxyadii lagu cabi jiray kuwa waxa ku sakhraam marka waxaasoo dhami dee waa baabkan ah ilxaaq ah dee marka cadarkaasaa dee kolkol ishkaal yeesho dee culimmada qaarkood markay xaaraamnimadka iyo ay simaan nijaasnimo wixii xaaraama ee saa ile saa loo isticmaalaya waa xaaraam ay yidhaahaan waana nijaas ay yidhaahaan khamro oo dhan ay ka dhigaan inay nijaas tahay dee waxaa soo gelayaba cadarka wixii lagu sakhraamayaana nijaastii waa soo gelayaayo marka isticmaalkiisi la isticmaalaya markaa meesha imanaysaa dee cidda iyagu kala reebta waaba baabkeed cidda kala reebta oo kale qolooyinka qowlkaa qaba dee qurdubiya ka mid ah haddaan aanasiima fogaan saaxibu adwa ama adwa albayaan oo kale suurat lmaa-ida oo kale bal dee cibaaradu caddeeya coloniya isagoo leh waa cadarkan kaxuulka badan leh oo kale inuu kuma daro dee halkaas inuu nijaasi oo marka isku marino ismariyood isku udgoonaysa de marka wuxuu noqonaya waxaa qaskale baa taas bal ka yare khafiifkaa mooyaane haddii dee la kala ego siday dee barhkooda ay qabeen kuwa hore iyo kuwa dambaba yaanay badnaanin be nijaasnimo iyo xaramnimo inaan isilaasimhayn oo qoladaa horeba xashishada waa shay jaamidoo kamay dhigin in nijaasnimo xaaraamnimad keenin nijaas keenaya kamay dhigine bal markaa taa haddii la yidhahdo dee dhib ma lahaanayso laakiin haddii kale ishkaalkaasuu leeyahayba kaasi haddaba kaasi wax kastoo markaa taasi waa faraca mulxaq bilasl wahuwa fi lugati xagga luqada maa tawalada can hayri hayrkii waxaa ka dhasho weeye wambana caleyh oo farca waxaa la yidhaha dee san cilmihi oo kale waa farco waalidkii buu farciisii yahay waxaa cid kale ka ama hayrkii ka dhasha ee ku binaysmaya isaga korkii wa fi isilaaxi usuuliyiina xagga isilaaxa usuuliyiinta waa almaxalu meesha almadluubu la doonayo ilxaaquhu in la haleeshiiyo bihayrihi hayrkii lagu haleeshiya fi lxukm oo waxna aynu u baahnayn maxaa xukumkiisu yahay ee wax kale aynu uga qiyaas qaadanayno aynu xukumkii siinayno markaa cusub wadalika ka nabiidi nabiidkiiba weeyaan soo sharaxnay duliba waxa la dalbay ilxaq oo la doonaya ilxaqu haleeshiintiisa bilkhamri khamre la haleeshiiyo fii xukmiha xukumkeedii oo wahuwa taxriimu sababta waxa udhexeeyana waa tan inoo dambaysa kaasna bal waa mid marka laba rukni baan haynaa asalkii iyo faracii cilatan cilo tajmacu kulminayso isu geynaysa bayna alasli waalfarc asalkan iyo farcani haddaanay wax ka dhexeeyaaba jirin dee laysagama qiyaas qaadanayo qiyaaska dhab ahaan tanaa keenaysa waxaan xukumkana tanaa keenaysa ciladan haddaba waa wasfigan ama waxaan labadooda ay iskaga midka yihiin ee asalkii aynu xukumkiisa ogeyna aan ka helayno caynteediina aan ka helayno faracan aan kaba helayno oo bal khamradii maxaa loo xarimay caqligay doorinaysa waxyaalahan kale muskiraadka nebiidkiina maxaa dee aynu xukumkiina aynu u leenahay bal haddaan nas inoogu iman waa xaaraam isna caqliguu doorinaya markaa doorintaa caqligu ayaa ciladii ah iskaarkan baa ciladii ah labadooda dee taasaynu ka wada hello xukumkana ka dhexaysisay markaa wahiya almacnaa iyadu waa macnaha almushtaraku la wadaagsanayo bayna alasli waalfarci farci iyo asalkii waa halkan dee marka mushabbah iyo mushabbahu bihi la eego wejkan wajushabahii weeye oo kale almuqtadii keenaya waa macnaha keenaya isbaat alxukmi xukum sugitaankii keenaya oo xukumkii oo markaa markay noqoto cilladu asalka marka ay tahayna farac baybtoo waa tan aan kala soo baxayno xukumkiisii baan ka soo qaadanayna oo sidaa hore oon halkii hore kusoo aragnay marka shaciir iyo bur ama heedii iyo qamadidii iyo timirtii aynoogu timi in xeriba ay kaba imanayso cilladii farac bay kaba noqoto iyadaan dhexdooda kala soo baxnay wasfi aan idhaahno waxaana keenay ribanimadii marka laakiin farcii markay noqoto asal bay u noqonaysaa waa wixii xukumka u soo jiidayey inay xukumkani suu farca ugu sugnaaday iyadii baynu horta kaba helaynaaye wadalika kaliskaari almustadcii keenayey weeye ama dalbayey ilxaqa nebidi nebiidkii in la haleeshiiyo bilkhamri khamrada fii xukmi taxriim taxriimka xukumkiisii lagu haleeshiiyo balkaasna waa ruknigii saddexaad alxukmu ahaabitu kii afraad waa xukumkii ahaabitu u sugnaaday lilasli asalka alasalkii almaqiisi caleyhi isaga wax looga qiyaas qaadanaya dee isagu ah mushabahu bihiga wa huwa isaguna xukumku alamru amarkan weeye almaqsuudu loo jeedo ilxaaqu lfarci farcan in la haleeshiiyo bilasli asalkii la haleeshiiyo fiih waa fii hada alxukmi ama fii hada alamri lagu haleeshiiyo oo iyada xukumku dhib ma laho khamradii markaynu soo qaadano un keligeed xukum bay lahayd waa xaaraamnimo waxaan yaalahan inagu cusboonaadee soo baxaye caqliga doorinayana aragna caqligii dadka inay bedelayaanna maxaan u doondoonin dee xukumkoodii baan doondoonaynaa xukumkina muxuu inoo noqonayaa xukumka halkaa dee waxa weeyaan kaa hore uu lahaa ayuu inoo noqonayaa waxa isu geeyeyna waa ciladan iskaarkee labadiiba iyo caqli doorintee kaba dhaxaysa oo waxa weeyaanun markaa waa xukumkan u sugnaaday asalkan maqiisu caleyhigeen doonayno farcina inaan siino wadalika kalqisaasi qisaastiiba weeye usbita waa la sugay oo macnaa waa wax jirto dee ay qisaastu kaba imanayso fi lqatli bilmuhaqali dilkii wax lagu dilaya shay culayskiisa wax ku dila ilxaaqan lahu haleeshinkaa musaqalkoo wax lagu dila aan haleeshinayno bilqatli bilmuxadadi macnuu waxa weeye dee ilahay baa yihi walakum fi lqisaasi xayaatun ya uli lalbaab kutiba calaykum lqisaasna waa ta ilaahay yidhi oo markaa hadduu ruuxu ruux kala dilo dee qisaas baa kaba imanayso bikayri xaqin iyo camdi u dilo taasi waa mid laakiin bal waxay leeyihiin dee qolooyinkan halkan imaka umuurahan dee ama hadalkan inoo socda qaaliban dee wixii wax lagu dili jiray ruux ruux kale ku dili jiray wax afla buu ahaa sida seef iyo midi iyo waxyaalahaas oo kale waxaa qisaasi way kaba imanaysay hadduu wax dee maalan afkiisan iyo xaddiisan aan kuba dilahayn waxa weeyaan uu kuba dilo dhagax weyn buu soo qaato waa ku dhufto sidiibuu culayskiisan buu ku dilay oo taasuu kuba dilay oo kale taasoo kale waxay leeyihin dee qatligan iyo waxaasi wixii loo yaqaanay kaas buu ahaa kan alqatl bilmuhaqal walow uu qatli yahay kii bal maalan maqsuudkaa muu ahayn oo kale marka a'immada qaarkood dee culimmada waad kuwan iyagu ciddii bal maalan haddii hadalkaa cidi ay wax ka keentay oo sida xanafiye oo kalea qolooyinkii kale qiyaas bay sugayaanoo meeshii waa dil bikayri xaq dil cudwaan oo aan xaq dee ruuxan xaq humuu lahayn waana gardarro camdi buu u dilay arrinkaasay cilladu tahay aaladii markaa ma egayno kol haddii dilkaasi dhacuu camdiga biqayr cudwaanka a yahay waa ka imanaya ama musaqal ha kuba dilo ama muxadad ha kuba dile laakiin qolooyin baa dee taas oo kale inay waxa weeyaan ruuxani hadduu musaqal wax ku dilo oo kale inagii maxaan ku dilaynaa ma kii unbaan kuba dilaynaayo labadii dee inagiina haddaan ahayd idaa qataltum faaxsinu lqitlatay ahayd wax muxadada in lagu dilo meeshii farqiba u yar dhaxaynayo waa ad u xanafiye ictibaartood wuxuu leeyahy qatligii in maalan musaqal ama wax culayskiisa wax ku dilaya qisaasi inay ka timaado qiyaas baan ku sugaynaayo dee qatligii camdigii cudwaankaha suu halkaa ugu sugnaa buu halkana uguba sugan yahay markaa tanna waaba qiyaaskii ama waa xukumkii athaabit alasl bal taasi afartii weeye laakiin shuruuday yeelanaysaa iyaguna muhima macnuu waxa weeye dee qiyaaskani waan qiyaasanayaa un oo masaladii nas uma haye horta qiyaas baan un qiyaasanaya taasi ma suurtogelayso sharcan ciyaarun bay noqonaysaa arrin kalena way jirtaayo dee kol haddaan leenahay laa qiyaasa maca nas oo aan leenahay waa marka qur'aan daliilo la waayo xadiidkiina daliil lagaba waayo ijmaaciina laga waayo ruuxii qiyaaska isticmaalaya muxuu baahan yahay macrifada intaas dheer ee uu ku garanayo ayaddan wax qur'aan daliil qur'aan inaanu meesha jirin daliil xadiis inaanu jirin iminka ijmaac inaanu jirin markaa ninkii macrifadiisuba ay koobnayd ama ay dhexdhexaad ahayd ama macrifadeenanoo kaleba ahayd dee in waxaa istiicaab ku sameeya in cidi usoo caddaysa mooyaane uu ogaaday inaan wax xadiisoo maamka tan loo daliishado ama ijmaac ummadeedoo jira ama deliil taasi waa arrin adagoo markaa ruux mujtahid oo heer sare gaadho waxaa aqoontiiste ama istiicaab iyo faham guud oo sare u leh ama dee madaanteedii uu ka ogaanayay inaan wax kaasi jirin ba meeshii ay u suurto gelayso ayaa horta qiyaas ka adeegsan kara taasi iyadu waa mid haddaba markay taas la gaadho qiyaaski maaha inaanu xad lahayn oo si kastaba aad qiyaaski u isticmaalayso arkaantaasuu leeyahay arkaantiiba haddaba mid kastaa shuruud uu yeelanaya haddii shardi ka mida la waayo qiyaasku aanu hagaagahayn shuruuduna waata inoo imanaysa afartiba way yeelanayaan waxana bal qiyaasku si uu qiyaas sharciya u noqdo xujo sharciya u noqdaa umuurahan aad loogu dee adkeeyey ama loo xadeeyey ayaa uu leeyahay shuruud lqiyaasi walalqiyaasi qiyaaska waxaa u sugnaaday shuruudun shuruud yajibu ay waajib tahay tawafuruhaa waa tamaamnimadkooda inay dee dhammaystirankeeda ay dhammaystiranto ama la wada helo ay taam noqoto fiihi fi lqiyaasi waa lisixatihi sixadiisa dee ay markaa u waajib tahay wey ama dee shuruudun yajibu tawafuruhaa fiiha inay taam noqoto isaga fi lqiyaas laga helo waa lisixatihi asixitaankiisa waa ansaxaysa waa ansaxo wey uu qiyaas saxiixa u noqdo minhaa shuruudda maxaa kaba mida awalan shuruud اlasl waxaan soo aragnay afar asal iyo farac iyo ciladii oo jaamicii ah labadooda dee khaasatan xukumka baan ugu baahnayn siaan kan kale dee aanuh ilxaaqaba keenaysay iyo dee waa maalan iyo xukumkii la markii ka hore lahay ka dambana aan siinayno intii baa mid kastaa shuruud yeelanaya shuruud اlasli markaa yushtaradu waxaa loo shardiyaa fi اlasli asalka loo shardiyaya aladii asalkaasoo huwa lmaqiisu calayhi waa ti aan sida khamradii oo kale maanta maqiisu calayhiga ah an yakuuna alxukmu inuu xukumku noqdo fiihi isaga fiigiisa kuba sugan waa xukumkiisani haabitan mid isagu sugan binasin nas ku sugnaaday aw ijmaacin ijmaac ku sugnaaday aw itifaaqi lkhasmayni labadan masalada ku doodaya ku munaadaroonaya iswaafaqooda kuba sugnaaday taas weyn macnaa waxa weeyaan meeshii asalku xukun buu leeyahay xukumkaas baan farac kale u gudbinaynaa haddaba si qiyaaska inoogu hagaago waxaa shardiga koobaad yahay xukumkan asalku leeyahay in ama nas inoo caddeeyay uu jiro qur'aan ama xadiisa taas uu inoo deedee inoo sugan ama ijmaac umadeed haddaan nas jirinna ijmaac umadeed jiro bal xukumkan ama jawaaskiisa ama wixii laba midka ahaa haddii intaa aynaan mid ka helin labadan masalada isku haystee ku doodaya khasmaynku waa kuwa waa kan mustadilka ee qiyaaska dariishanaya iyo ka muctaridka ah waa labadii masaladan ku munaadaroonaya ka soo qaad isagoo lahaa dabiidku waa xalaal iyo waa xaaraan bay isku haysaan kani waa xaaraan buu leeyay kalena mee xaaraan maaha buu leeyahy markaa kuwaasaa khasmayn la odhanaya ama mutanaadirayn way munaadaroonayaan mid wuu dariishanaya qiyaaskiibuu dariishaday midna waa kan isagu ku busheeya haddaba in haddii xukumkii aanu nas iyo ijmaac ba inoogu sugnaanin waa inay labadani isla ogol yihiin asalkan inuu xukumkaa leeyahay isla ogol yihiin marka waxay ka dhigan tahay haddii dee wax nasa oo xukumkii inoo caddaynaya aanu jirin ijmaac aanu jirin labadoodina aanay isla ogolaadaan dee qiyaasba meeshii ma imanayo aanay isla ogolayn ee waxay u shardiyayaan ama meeshaay uga dhigayaan inay labadoodu isla ogol yihiin bal maalan kani wuxuu daliishaday aayad maalan xukum asal buu soo daliishaday iyo xukumkii waxaanu doonayaa faracan inuu haleeshiyo ninkii muctaridka ahaa ayaa yidhi dee xukumkaa mama ogoli oo asalkaasi xukumkaa ma laha xukumkaasi ma jiro dee kol hadduu xukumkii horeba diidan yahay qiyaas meeshii ma imanaya faraci haddii kale imika wuxuu u baahanaya kii mustadilkaa inuu haddana caddeeyo bal xukumkaasi inuu jiro masaladii baa laga baxayaa waxay intishaar yidhaahaan xagga jadalka iyo marka la doodayo iyo munaadaraadka dee aadaab bay iyaguna leeyihiin iyo duruq la raaca layskama doodayin une bal markaa taas intishaar wax la yidhaha baa meeshii imanayo masaladii laysku haystee la doonaya bal nabiidkan intii la raaciyo ayaa laga tegayaayo waxaa loo baahanaya asalku ina xukumkaa waa leeyahy ma laha ayaa soo gashe inuu horta caddeeyo inuu xukumkaa leeyahay hadalkii masale kale u guuraya hadalkiibaa afbaahaya marka arrinku waa inay isla ogol yihiin si qiyaasku u hagaago in xukumkan uu jiro horta asalkaasi leeyahay hadhow ha diido faracani mee lagama helaya ha yidhaaho ciladii ma jirto haba yidhaaho oo ciladani maya halkan kuma dhamma ha yidhaahe laakiin xukumkaas hore ay isla meel dhigaan haddii dee aan nas jirana dee hadalkiisu kan ictiraadkiisa lama soo qaadayo kol haddii nas xukumkii caddaynaya aan hayna ama ijmaace taas waa mid marka waan garanayna khasmayn waxaa looga jeedo waa labadii masalada ku wada doodayey dee midkoodna qiyaaskii xujaysanayay kanna uu ku busheeyey arrinta labaad anlaa yakuuna inaanu noqon macduulan mid lagala leexday bihi isaga oo lagala dee baydhay can qaacidatin qaacido caamatin caam guud aa lagala baydhay waa taa halkii barhkood dee kutubtaa kalea la arkay inad kala cabirtaan alla ay ka cabiraan oo aragtaan waa tan une anlaa yakuuna macduulan can sanani اlqiyaas qiyaasku dariiqii uu mari jiray mid lagala leexday inaanu noqon oo markaa muxuu mihaal inoo siiyey miثlu bayc اlcaraayaa waa cariyada iibitaankeedii oo kaleba weeye wa shahaadati khusaymata khusayma saxaabigaa la odhanayey ibnu thaabit markhaatigiisiiba weeye falaa yasixaani labadaas oo kale iyo wixii la midkaa ma ansaxayaan aslan waa asal inay u yihiin asal inay noqdaan maxala kownihimaa aslan yuqaasu caleyhi wax looga qiyaas qaato bal marka haddaan toore la fahmin todobada lama fahmaye aan ku yar joogsado dee malaa ninkii in khaasatan beec iyo axaadiis kaba dhigtay ama fiqiba cariye iyo caraayaa waa arkaybe waxaa jirta shareecadeennu dee ama waxaan bannaanaynba ah imanka timir baad haysataa dee oo adigu dee timirtii caadigeeta timir la yidhaaho geed markaa timirima saarnaba dee waxaana jirta ruux dhir timira lahoo rutabkii waa timirtii markaa ay hagaag u bislaato unoy ka waaweynta tanay ka qoyan tahay oonay weli bislaan oo weli geedkii kuba sugan oo kale suuradaas oo kale timirtan dee caadiga ah iyo rudabkaa in laysku iibiyaa ma bannaano sharcan sababtaanay u bannaanayn timir iyo timirun bay isku yihiin waana ta aan soo marray oo riba ka imanaysa haddaan la isleekaysiin labadoodiina dee wax geed saaran iyo waxaan layskuma horta laisma leekaysiin karo weliba arrin kale xataa haddii rudabkii la gooyo haddii rudabkii la gooyo arrin kalea imanaysa rudabkani markuu muddo joogo waa qaadhayaa oo biyo iyo wixii baa qoyaankiibaa ka baxaya oo uu yaraanaya marka xataa haddaan iminka isku qiyaason isla miisaano markuu engego uu yaraanaya intiibuu kaba nuqsaamaya waxaana baabka ribada marka la joogo laba yidhaahaaba de waxa weeyaan in oo la yidhaha aljahlu bilmumaahala kaalcilmi bilmufaadala labadani inay isleegiin garasho la-aanta aan la garanayn haddaba waaba la qiyaasaya aan la garanayn waxay la mid tahay inay kala badan yihin oo la ogyahay baab ribo kol hadii la joogo bal markaa waxa ay tahay taasi may bannaanayn laakiin maxaa jirta ruksaa timi waqtiyadii rasuulka ay dhacaysa dee waqti kastanaad ciddii bal markaa taasi ay khusaynaysay innaga maaha way dhacaysa dad baa waktigan dee xagaagii iminka aan joognay bislaadaan timirtooda oo rudabka ay noqdaan de waqtigaasna wixii kale way ka macaantao dadkii way cunaan oo de ninkay u baxday iyo ninkii kaleba wuxuu doonaya inuu rudab ciyaalkiisi iyo dadkiisi wele dadkii beeraha beeranayay marka waxaa dhacaysay dad dee waxay haystaan timiruun ay tahay oon wax kala haysan waxay rudabkaa ku iibsadaan waqtigiisi gaadhee dadkiiba ay ku wada intifaacayeen ee la wada doonayana aan haysan ayaa waxaa rasuulku u ruqseeyey xad mucayana waa hamsata awsuq ama wixii ka yaraa ayuu u ruqseeyey in timirtii waa ruuxaas baahida gaara kaa qaba in weliba wax badanna maaho laga tijaarayse waa waxaa la cunaye in timirtiisii uu rudabkaa ku iibsado iyadoo dee tamaasul la-aantaasi ama jahligaasi jiro waa ruqso bal taa timi kolkolna barhkood waxay kuma fasiraan nin baaba dee waxa weeye geed buu nin caariye u siiyey ma icaaru u siiyo wuxuuhi geedkaa midhaha sidaa neef laismaal siiyo o kale u maal siiye geedkii rudabkii baa u baxay beertiisii buu ku dhex yaallaayo waqtigaa berigaa hore caadadoodu waxay markaa rudabku go-ayo maxaa ciyaalka iyo dumarka iyo baa beerta la keeni jiro dee waqtigaasoo midho fiican iyo waxbaa la haystaa ninkii buu dhibsadayba soo gelkiisan iyo bixitaankiisii waxaa loo ruqseeyey geedkaas ama dee uu maalka u siiyey rudabkii saarnaa inta laqim la qadaro in timiraba lagagama iibsado oo kale waa suuro kale adigu muhimku waxa weeye xaaja keentee waa xad koobanna eh iyadoo weliba waa istisna oo qaacidadii guud waxay ahayd inaan timir iyo rudub laysku iibin karin xaajadan keetaa intaa laga soo reebay marka intiiban rudab iyo timir bay hayde adna waxaan kala soo dhigayaa cinabkii baan ula kacayaayo tiinkii iyo khudradihii kalean ula kacayaayo wixii tii engegnaydii tii kalean iskuma iibinaynaa taas aan aan ula kacay aan ula kacayaa dee tii oo waxaan isku iibinayaa dee xasiid iyo waxaa dhaga karta arbikida caadiga ahayd baan iskuma iibinayaa cariyaa dee jirtay oon uga qiyaas qaatay taasi ma imanaysa weye marka horeba tani qiyaas may ahayne wax ruqso ahayd ruqsana qiyaas ma gasho taasi waa mid arrinta labaad ee imanka meesha taalla ee shahaadada khusayma waxaa dhacday waa xadiiث adigu bal maثalا khusayma صaxiixa bukhaari ishaarun baa u timi iyadoo zayd ibnu haabit leeyey markii uu qur'aanka qorayey la ururinayay inuu yihi aayadisa min almuminiina rijaalu sadaquu ma cahdu allah caleyh khusaymihii rasuulku markhaatigiisa laba markhaati uu ka dhigay mooye cid kale agtiisa agteeda markuu qorayay kamaan helin aayadda dadkii kale malaa dee qoraal iyo waxbaa isaga isu wada raacsan walaa ay tawaaturtay oo intaasaa kusa sugnayde lakiin xadiiskiisa haddaan eegno oo kale waxaa jirtay maalin baa rasuulku nin uu ka iibsaday adigu neef buu kaba iibsaday alaa farasiya adigu waxbuu kaba iibsaday cidimay joogin oo qiimihii baa laga heshiiyey rasuulkii dee si uu ninkii wixii u siiyey ayuu ninkii yidhi nakeeno way markaa adugu ninkiina waa ka daba yimi rasuulkuna uu ka soo hor dhaqaaqay rasuulki ilaahayna dee neefkiina waa la kala iibsaday ee lacagtii baanu kala qaaday intii dhexda la marayey ayaa dad aan ogeyn taas baa mala baayaco qiimi qibo ka badan baa lagu baayacay uu dhawaaqo wuxu dhi ama iga iibsoo isi lacagtii ama waaban iibinaya tii miyaan kaa iibsanoo dee beecaynu dhammaan may wax beeco inoo dhexeeye ma jirto dadkii baaba kusoo ururay markay taasi dhacday saxaabigan deetuu yidhi bal cid markhaati ku ah keen mama garana mala rasuulka ilaahay cid markhaati ku ah inan kaa iibiye keen saxaabigan baa yimi anaa u markhaatiya buu yidhi rasuulka ilaahay baa yidhi maxaa dee markhaati igu noqonaysa nalama waad jooginoo deetuu yidhi dee adigaa waxyiguba ku imanayo umuuraha ad noo sheegaysaba dee waa taa aan yaqiinsan inaan kaa rumaysanayno matana inaan kaa rumaysanayn markaa tiima dhacday markaasuu rasuulka ilaahay shahaadadiisii dee shahaadadna waxay ahaan jirtay umuuraha badankeeda laba markhaati baa loo baahnaa ayuu isaga markhaatigiisii uu laba la simayo ninkii uu isagu u markhaati noqdaa waa lagu fila laakiin dee waxaan suuradan ahayn ee suuradii uu joogay ah halkii laba looga baahnaaba isagii keligii ayuu kuma filaayo shahaadadiisii baa laba shahaada lagaba dhigay dee taasoo kalena qaacidadii guude ahayd in laba markhaati loo baahan yahy bay ka baxsan tahay taasoo kalena qiyaas ma gelayso hebel waa ninka weliga ilaahay ama saalix ah ee markhaatigiisii labaan ka dhigaynaa lama odhanayo lama kacayo waayo marka hore qiyaaskiiba kaba baxsanayd markaatuu sheegayaa taa weeye casharka nawiga gaaban mala marka لأن الحكم buu yihi xukمku في القiyaasi markay قiyaaska noqoto mضaridun waa xukم mustamira oo macnaa suuro kasta laga helayo والkhaariجu can الqaacidaةi الcaamati qaacidadii guud kii ka baxayna oo wixii qaacida guud saa loogala baydhayna ama mustafaka istifa qaacida ama rukaso oo kale laysa mضaridan mid had iyo goor mustamir oo meel kasta aan ka helayna maaha khilaafan inagoo khilaafayna liman yujiizu cidda iyadu banaynaysa alqiyaasa qiyaas fi rukhasi ruksooyinka kuma banaynaysa wixii ruksaa in wax looga qiyaas qaadan kara cidda banaysa inagoo khilaafayna wey fayujawisu markaa banaynaya halkan alcariyata cariyo fi lcinabi waxaa laga yaabaa xataa dee inay xanaabiladaba qowlkooda noqotee cinabkii iyo watiin in cariyo oo kale oo dee midhahoy dee engegnaa iyo sida zabiibka iyo cinab suurooyinkan oo kale layskuba iibiyo banaynaya tiinkaa kii la engejiyey kii kale dee markaa geedka kuba sugnaa ee uu iska qoyanaa qiyaasan cala rudabi iyadoo rudabkii looga qiyaas qaadanayo ciddii taa banaysayna waa kuba khilaafayna wixii qaacido caama mustasna kaba ahaa ama ruqsaah lama qiyaas qaadanayno wamaa dukira fi haadayni shardayni labadan shardi haddaba wixii lagu sheegay oo waa labadan shardiya imaka asalku leeyahy waa binaaun wuxuu kaasi ku binaysan yahay cala alqowli qowlka biana alasla asalku huwa nafsu lxukmi waa xukumka cayntiisa laa maxalulxukmi xukumka meeshiisa ma aha balin kolley daqiiqan ka gaarsiina waxa ay tahay meeshan horta markan la leeyahy asalka ayaa usuuliyiintu tacriifyo dhowra ayay leeyihiin ama saddexba haddaan soo qaato waa tan uu sheegayo kal waxaana umuuro aan leenahay odhan karno khilaafku waa iska lafdi oo mid kastaba qiyaaskiibaa u baahan waa mid kastaba wax loo baahanyo asaasi u noqonaya qiyaaskii mar waxay ka dhigaan asalka daliilkan uu inoogu sugnaanayo xukumka asalku oo bal maalan khamradii marka la eego fajtanibuhudaas ayaaba dee asalkii ah waa daliilkii maalan asalkani xukumkani lahaa kaloo asalka waxay kaba cabiraan maxalkan xukumkan leh waa khamradii ayaabay asalkii kaba dhigaan taas oo kale oo asalkii ay kaba dhigayaan kolna xaaraamnimadkan ay xaaraamtahay waa xukumka naftiisii marka ama xukumkii ama maxalkii xukumkani kuba yimi sida khamradii oo kale ama daliilkii xukumkan aynu ka qaadanay intaba asal way idhaahdeen lakiin waxaan leenahay waxaasoo dhan nisaacoodu waa iska lafdi qiyaaskuna mid kasta wuu u baahan yahay oo waa wixii qiyaas la-aan dee iyagiibuu ku wada xidhan yahay laakiin ta iyaga u badane culimmada uba badani inay kuba idlaaqaan markaa munaadaraadkooda iyo doodahood iyo umuurahaas oo dhan maxalka xukumku leeyahay saa khamrada oo kale taas baa uba badan haddaba wuxuu leeyahay markaan xukumka cayntiisa ka dhigno ayaa labadan shardi ay imanayaan ee haddii maxalka xukumkaoo kale laga dhigayo dee way ka yarbaxaysaa aaniyan shuruud lfarc waqtigii baa gaadho halkanaa laga maamulaha kale dabeecada baa lahayd adigu kitaabkayga waan iska wadan jire casharka halkaas inoogu joogaya kolleyna waxaan yar ognahay waan arkaa rabadaan way soo gelaysaa